أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol afartan iyo shanaad suuraةu lancaam ka mid ah waxaa soo dembeeyey aayadihii ku saabsanaa mushrikiinta caadaadkooda iyo waxyaabaha taxliilka iyo taxriimka waxyaabaha uu rabbi xarimay oy xalaashadaan waxa uu rabbi xalaaleeyey oo iska xarimaan taxriim iyo taxliil oo min cindi anfusihim ayaga nafsadahooda ka ahaaday ilaahay diintiisana ay ku masabidanayaan ayaa aada looga soo hadlay si ay ku jirta markaa dood ay ku jirto oo marna loo caqli celinayo oo lala doodayo kolna ay ku jirta markaa safaahadooda iyo la muujinayo iyo habdhaqankooda xun allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay marka aayaddan qul dheh nebiyow laa ajidu ma ogaanayo aniga oo ma helaayo fii maa kii dhexdiisa uuxiya la waxyooday ilaya aniga xaggayga la ii waxyooday loo waxyooday dacaaman yacni cunto ma ka helaayo cuntada oo muxaraman la xarimay calaa taacimin ku quudanayo korkiisa laga xarimay kaas oo yadcamuhu quudanayo cunayo ilaa an yakuuna inuu ahaado maahane shayga meytatan bakti ow amase daman dhiig dhiigga oo masfuuxan la qubay oo yacni qubmayo oo shubmayo ow amase laxma khinsiirin doofaar hilibkiis inuu yahay maahane fainahu kuwaa lasoo xusay madkuuraadkaasi rijsun weeyaan waa qurun iyo najaas ayb ow amase fisqan inuu yahay fisqi wax ilaahay daacadiisa looga baxo inuu yahay maahane ou ahaanayo maahane kaas oo uhilla loogu qayliyey ligayriillaahi alla qeyrkii loogu qayliyey bihi isaga faman ruuxii udura la dhibaato geliyo gayra baaqin ku gardarsanaya xaal ounan ahayn walaa caadin mid xadgudbayana xaal ounan ahayn fa ina rabbaka rabbigaa gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan aayaddan marka awalan mufasiriinta waxay uga hadlaan fii naskhihaa nask yani xagga naskhigeeda aayadani mansuuqa mi amase waa muxkama abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa la yidhaahdo annaasikh walmansuuq shan qowl ayuu sheegay oo mufasiriintu ay qabaan aayaddan ay ka qabaan qowlka koowaad wuxuu yahay aayaddu waa mansuuqa waxaana lagu nasakhay bay leeyihiin xadiidkii nabiga sal ll ly slama uu yidhi ana nabiya sal l slama nahaa can akli kulli dii naabin min asibaaci nebigu wuxuu reebay in la cuno wax walba oo mici ku ugaarto oo dugaagga ka mid ah aayaddanna marka dugaaggii laguma sheegin alaaayaddan marka haddii la fiiriyo xasri baa ku jiro intaan unbaan helayaa inay xaaraan tahay haddana nebiga waxyaabo kaleu sheegay oo xaaraan oon la cuni karin aayaddana aysan sheegin marka mufasiriinta qaar baa marka waxay yidhahdeen aayadda waa mansuuqa xadiidkaas marka nahaa rasuululahi sal l slam nebiga uu sheegay can akli kulli dii naabin min asibaaca lagu nasakhay bay leeyihiin waxaana kuwaasu ay yihiin dadka qaba marka in aaya aayad xadiid lagu nasakhi karo qowlka labaad wuxuu yahay aayaddu inay muxkamo tahay wax allaale wixii rasuulku ou xarimayna aayadday soo gelayaan dhexdeeda waa qowlka labaad midkaasna kan saddexaad wuxuu yahay aayadda waa muxkama oo ma la nasakhin ee wixii nebigu uu xarimayna sala allahu calayhi wasalama aayadda ayaa loo dumayaa waa loo geynaa ayb oo istinaaga ayuuna soo gelayaa waana qowl yani wanaagsan kaas laftiisa yani aayaddu waa muxkama sideeday u shaqeynahay xadiidka nebiga sal ll l slam wixii uu ku daray nebiga oo aan aayaddan lagu sheeginna waa loo geynaa aayadda marka ilaa sunnadiiba waa waxyiga iyada lafteede kan afaraad waxa uu leeyahay al-aayatu muxkamatun aayadda waa muxkama walaa xaraama ilaa maa dukirat fi l-aaya wax xaaraan ana ma jiro ilaa aayaddan wuxuu lagu sheegay bis unbaa xaaraan qowl baa sidaa isaga dhahay aayaddan waa muxkam wax kale oo xaaraama inta aayaddan ay sheegtay aan ahaynna ma jiro ayuu leeyahay qowl oo libacdi ahlilcilmi waayo maalikiyada iyana waa loo nisbeeyaaba qowlka sidaas oo kale ah laakiin waa qowl daciif ah kaas kan shanaad ee ugu dambeeya waxaa la leeyahay aayadda ana alaayata siiqat masaaqa jawaabin aayadda waxaa loo soo kaxeeyey jawaab ahaan lamaa sa'aluu canhu markay nebiga su-aaleen mushrikiin alcarab ayaa nebiga waxay su-aaleen waa adiga wax walbo yacni waxyaabahan aan iska xarimayna waa xalaal ayaad leedahay bal waxa xaaraanta a noo sheeg adiga waayahay maxaa xaaraam ah waxaan inagu aan ku dhaqmayno maxaa ka xalaala maxaase ka xaaraam ah intii bay aayadda marka kusoo degtay haddii marka aayadda ay kharaja makhraja su-aal hadday aayadda ku timid mafhuumu lmukhaalafuhu daciifou noqonaa marka min mawaanici mafhuumi lmukhaalafa waxaa ka mida khabarka ama aayadda ama xadiidka inay ku timaaday su-aal su-aashaasaa marka qof baa su-aal weydiiyey waa laga jawaabay macnaheedu maaha wixii ay aayaddu ka aamustay iyadu waa ka xukun duwan yihiin ma laga wado waxaa laga yaabaa ninkan su-aasha weydiiyey isaga intii uu u baahnaa in loo sheegay wixii uunan u baahnaynna aanba laga hadlin marka haddii idaa yacni aayadda ama xadiidka xukunka sheegayo haddii makhraja su-aal ay ku timaado su-aashaasi k yacni wixii lagu she jawaabta lagu bixiyey waa jawaab iyo xugun laakiin wixii bannaanka ka ah waa cagsi xukunkaas ayaa loo qaadanayaa min baabi mafhuumi lmukhaalafa sax ma noqonayso mawaanicda mafhuumka mafhuumu lmukhaalafaha waxaaba ka mida an yani an yanjara alkalaamu lisu-lin hadalku inuu su-aal ku imaado ayb qowlkaasna ayaa wuxuu leeyahay marka qowl aada u wanaagsan waayuu yidhi wuxuu yihi wahada xasanun saxiix kanaa marka ugu fiicano in la yidhaha aayaddu waxay ka hadashay mas'ale nebiga la su-aalay intaan aada i weydiiseen intaanaa ka xaaraama wixii aynan su-aalinna aawey xadiid kale iyo aayado kalea sheegaya taasaana marka ugu fiican marka in halkaas lala yacni aayaddan lala aado marka intan waa xaaraam wixii ka soo haray laakiin haddii aayad ama xadiid soo arooro oo adcimada ima waxyaabaha la cuno qaarkood xaaraan ka dhigayo waa la qaadanaa marka ayb waana aayaddana waa loo dumayaa waana loo geynaa ayb wixii marka waxaa imaanayo waxba aynan kusoo aroorin see la yeelaha hadda waxaan sheegnay wixii aayaddan taxriimka ku jira waa la qaatay axaadiidta nebiga iyo aayado kale waxyaabihii lagu xarimayna waa la qaadanaa wixii taxriimkiisa iyo xaaraantinimeyntiisu nas uunan kusoo aroorin see la yeelaha iyada meeshaas marka wuxuu yidhi alimaamu albaqawi waalaslu cinda ashaaficiyi imaamu shaafici agtiisa asalku wuxuu yahay ana maa lam yarid fiihi nasun nasu taxriimin ow taxliilin wixii uunan kusoo aroorin nas xalaaleynaayo ama xarimaayo waa kala qaadee fain kaana mimaa amara sharcu biqatlihi xayawaankaas xalaalna aan kusoo aroorin xaaraannimadiisuna aynan soo aroorin haddii sharcigu uu amray in la dilo xayawaanka noocaasa sida nebigu uu yihi khamsun fawaasiqu yuqtalna fi lxilli waalxaram alfaratu walxada-atu kuwii nebigu haddii la yidhi hala dilo ow nahaa can qatlihi ama sharcigu wuxuu reebay xayawaankaas in la dilo in la dilow amray ama waa reebay waa xalaalna lama dhihin waa xaaraamna lama dhihin laakiin waxaad haysataa ha la dilo ayaa lays amray ama yaan la dilin ayaa layska reebayba sidaas markuu yahay kamaa ruwiya anahu nahaa can qatli naxlati waannamlati shinida iyo quraanshada iyo in la dilo waa reebay nabiga sal ll ly slam wixii marka dilkoodana lagaa reebay ee ama lagu amray si gaar ahaaneed kuwaas in la dilo lagu amray fa huwa xaraamun waa xaaraam labada dhinacba waad waad u qaadaysaa waa xaaraam wamaa siwaa daalika wixii intaa kasoo harayna oo aan dilkiisana lagu amrin lagaana reebin taxliil iyo taxriim nas ana aadan u haynin maxaa lagu sameynaa falmarjicu fiihi ila alaglabi min caadaati alcarab carabta caadaadkooda ayaa loola laabanaa kaas famaa ya'kuluhu alaglabu carabta qaalibkood ama badankood waxa ay cunaan oo minhum yacnii waxyaabahaas ah fa huwa xalaalun waaye wamaa laa ya'kuluhu alaglabu minhum carabta badankood waxa aynan cuninna fa huwa xaraamun oo ay qurunsadaan oo ay u arkaan wax laga yaqyaqsoodo waa inuu xaaraan noqonayo wuxuuna ka qaatay suurat lcaraaf aayadda wayuxarimu calayhim lkhabaa'id waxa khabaa'idkee xun waa laidi nebigu waa idinka xarimaa khabaa'idkaas marka la sheegay oo tilmaantaas la xusay oo aan la dhihin waa kaas iyo waa kaas iyo waa kaas aan la dhihin see lagu xadeynaa marka imaamu shaafici wuxuu ku xadeeyey dadkii uu qur-aanka kusoo dhex degay dhexdooda wixii dabaa'icdooda ay ka anfariireyso oo ay fool xumaysanayso khabaa-idkaa la raacina mana la cuni karo wixii kalena waa dayibaaduu galaan lianna allaha tacaala khaaabahum carabta wuxuu kula khitaabay ilaa khitaabku awal ayagoo ku dhacaya ilaa qur-aanku ayagoo kusoo dhex degayay biqowlihi qul uxilla lakum اطayibaat waxay iyagu marka wanaag aywax fiican u arkaan waxay iyagu markaa khabaa-id u arkaan waxay xumaan u arkaan oo ka yaqyaqsoodaanna kuwaa xaaraantaa lagu darayaa fahabata ana ma stadaabuuhu fahuwa xalaalun waxay carabtu jayani wanaajisato waa xalaal marka wixii kaloo ay fool xun u arkaanna waa laga tegaya intaas marka waa daabiu maa yukal wamaa laa yukal waxaa la cuni kara waxaan la cuni karin daabidkooda halkaasaad ku haysataan qul waxaa tiraa laa ajidu ma helaayo oo ma ogaanayo aniga fii maa kii dhexdiisa ku ogaan maayo uuxiya ilaya aniga la ii waxyooday dacaaman cunto ku ogaan maayo cuntada oo muxaraman la xarimay calaa daacimin ku quudanayo korkiisa laga xarimay kaas oo yadcamuhu quudanayo wax cunaayo ilaa an yakuuna inuu ahaanayo maahane kaa meytatan bakti inuu ahaanayo maahane shaygaa la ii waxyooday inuu xaaraam yahay inuu bakti ahaanayo maahan meytada waa kasoo hadalnay ow daman ama dhiig inuu yahay dhiiga oo masfuuxan daada la daadinayo oo yacni daadanayo oo waxaad leedahay yuqaalu safaxtu damahu idaa araqtahu dhiiggiisaan daadiyey markaad daadiso asfaxuhu safxan fa huwa damun masfuux marka waa dhiig la qubay la daadiyey ow daman masfuuxan marka muxuu ka ixtiraasaa aayadaha kale idlaaqa ku jiro ayaa aayaddaani qeyd ay u samaysay yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayad marka oo waxaan usoo marnay suurat lbaqara waxaan kusoo marnay inamaa xarama calaykum lmeyta yani almeytata waddama walaxma alkhinziiri waddama xurimat calaykum lmeytatu suurat lmaa-idana waa kusoo marnay meytadii iyo wadamu iyaa la idinka xarimay dhiiggaas marka aayadahaas lagu idlaaqay halkaana lagu qeydayo midka la reebay ama la xarimay waxa uu yahay midka qubanaayo oo daadanayo maxaa laga ixtiraazaa marka kaan daadanaynin beerka oo kale uxillat lanaa meytataani wadamaani fa ama adamaani faalkabidu waatixaal waxaa kaloo ka baxaayo dhiigga hilibka galo xididada qaar iyo hilibka marka la qalo meelaha qaar baa dhiig ayaa gelgelayo dhiiggaas oo kale iyo waxyaabaha la midkaa iyo waa iska dhib ma lahan waayo dhiig masfuuxa markaas dama ahan dhiiggan marka qubanayo daadanayo ee neefka marka la bireeyo markaa saas marka halbowlihiisa uga daadanayo oo laga qubaya kaas waayo midka marka layska reebay iyo midka saa u qubtay laftiisa haddii meel la dhigo waa un la mid dhiig daatay un waayo hadda marka un qubtay ayb kaas marka isaga aayaddan marka tafsiiray aayaadkaas kale u tahay ow amase laxma khinziirin inuu ahaanaya maahane hilib doofaar fa inahu damiirka xaggee loo celinaa laba meelba waa loo celiyaa fa ina almadkuura wixii la sheegay hadda oo baktiga iyo dhiigga iyo hilibka doofaarka kulligood rijsun waa najaas wa min hunaa marka aimada waxay ka qaateen dhiigga najaasnimadiisa halkaanay ka qaateen fa inahu rijsun damiirkuna wuxuu u laabanayaa bay dhaheen madkuuraadkaas lasoo sheegay waana masale marka culimadu aynan isku khilaafsanayn in dhiigu najaas uu yahay alimaamu nawowi iyo alimaamu alqurtubi iyo kulli waxay tilmaamaan khilaaf inuunan ku jirin imaam axmedna ijmaaca laga soo guuriyaa dhiigga najaasnimadiisa ayb ijmaacuna xujadiisu waa xoog badan tahay ama fa inahu in loo celiyo yani aqrabu madkuur oo laxmu khinziirka fainahu hilibka doofaarka rijsu najaas waaye in la dhaho ow amase fisqan inuu ahaanaya maahane daaca ka bax kaas oo uu hilla loogu qayliyey ligayr illahi ilaahi heyrkii loogu qayliyey bihi isaga oo xoolo marka la biraynayo o la qalayayba magacaa la magacaana in lagu xusay jin iyo shayaadiin iyo wax lamida ayb marka xooluhuna dad waxaad arkaysaa uun xoolahan jinni baa iskale dhahaya bisinka ha laga dhaafo ama markay dhiibayaan ama ay gowracayaanba dhahayo waa kaasaa wixii aan kuu nadarnay ama wixii waxaagii waa kaasaa waa laguu oofiyey miskiinkan iskaga bax iyay dhahayaan waxyaabahaas oo kale marka waa baabkan iyay soo gelayaan dhiiggaas marka qubanaya ee daadanayana dadaas sidoo kale iyagana cabo oo dadka cabsiiyo oo xoolihii intay bireeyaan dhiiggii isagoo saa uga qubanayo weel inta u dhigaan caba dhaho qaarna waa ku shushubaanoo waa ugu qubeeyaan ilmaha waxyaabaha noocaas oo kale waxaa la yaab leh waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan faman idura la yidhi aayadda gadaasheeda fiiri buu ku leeyahay oo dhiiggaani yaa u dhibaato qabanan waxa sidaas samaynayo waa ninaan caafimaadna wax ka aqoonin tajaarib ka dhexayso dhiiggan iyo cudurka uu sheegayo aslan ma jirto goormuu daawo noqday marka dhiig cudur waaba cudurba dhiiggee nacam sidiisa badan meelaha yacni qofka marka la taxliilinayo hadda inuu cudur qabo iyo inuunan qabin iyo misaajkiisu inuu qaldamay iyo marka la rabo in la ogaado meelaha ugu looga ogaanshada badan yahay waa dhiigga soo maaha nacam dhiiggaani marka waxaasoo dhan oo wataa asbaabtaasaana loogaba reebayba nacam ayb waa min xikam illaahi tabaaraka wa tacaala nacam nin marka iska oday oon waxba ka aqoonin waxaas maadiyana aan wax u aqoonin diintiina aan kitaab aqri karin inuu dadka yidhaahdo waa loo dhibaato qabaa waa baatil iyo iftiraac cala allaahi kuwaan aan hadda soo sheegaynay mushrikiin alcarab sow ilaahay ma dhihin sayajziihim wasfahum iyo sayajziihim bimaa kaanuu yaftaruun iyo iftiraaun cala allaahi waayo hadduu qofku yidhaahdo waxaan waa bannaan yihiin oo macnaha iyo macnahaas bay u bannaan yihiin cilmina uunan ulahayn ayb waxaa la yaable marka qaar baa waxay dhiigga waa lagu qubaysanaa jadeecada iyo waxaasay u roon tahay buu kuleeyahay jadeecadan iyo dhiiggan korka loo yacni la marinayo maxaa iska galay wax iska galay ma laha waxaana wax la yaqaano waayo jadeecada asbaabteeda iyo waxyaabaha marka ay keensanayso iyo qofkuna marka yacni sida iyada marka loogala tacaalayo waxa lagala tacaalaana waa cudurro secondary ah ee iyada waaba iska baxdaa si sida badanba nacam haddaynan dhibaato reebin waa wax iska virus oo muddadiisu hadday dhammaataba iska baxaya wey marka xaggee laga keenay dhiig koomba dhiiga qofkan in lagu shubo jadeeca uga baxaysa xaggee laga keenay hadhow waxay kuleeyihiin ayaan markuu joogo waa kaas waa raystay ku dhahay oo bahashan iyada lafteedaaba viral disease waayo cudur oo virus keenayo waayo iyada isagaa iska raystaba virus keliya waxaa lagala dagaalamaa wax kale oo haanawi ah inuu qofkan maadaama hadda daciif uu yahay cudurro kaleoo haanawiya armay ku yimaadaan waayo waxa laga daadaaweynaya maahane wax uu dhiiggan calaaqa la leeyahay male khuraafadaas dadka marka in loo sheego qofku sideeda wuxuunan ogeyn inuu dad u sheega sax maaha kuwan waxaan sameynaya diintiina ma yaqaanaan wixii kalena ma yaqaanaan marka fadarhum wamaa yaftaruun waay ayaga iyo iftiraagooda in laga tago waay ayb dadka jariimada jirtaana waxaa ka mid a dadkaas in la yidhaha wadaaddo waay nacam kaas haddii marka uu wadaad noqdo kii kitaabka akrinayo wadaad la dhaho soomaaliya arrintaas miyaysan noqonaynin nabsi ayb culumaa i wareerisay buu le inaan salaad dukanaynin dhiig cabaayo jinni la shaqaysto iyo inaad iyo nin kitaab alla akrinayo waa ku wareeray inaad tiraa weligaa wareerka bixi maysid faman ruuxii ama qofkii udura loo dhibaato geliyo hayra baaqin xaal uu yahay ku hayra baaqin xaal uu yahay mid aan gardarsanaynin walaa caadin ku xadgudbaya xaal ounan ahayn fa ina rabbaka rabbigaa gafuurun ku dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufur wacala aladiina kuwii korkoodii haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnay kula dii dufurin mid kastoo ciddi u saaxiib ah wa min albaqari xoolihii iyo walghanami iyo arigii xaggiisana waaa waanu ka xarimnay xaramnaa waxaan ka xarimnay calayhim iyaga korkooda shuxuumahumaa lo-dii iyo arigii baruurtooda ama cadiintooda ilaa maa kii maane xamalad ay qaaday duhuuruhumaa dhabaradoodu waxay xambaareen maahane aw amase alxawaayaa ilaa maa xamalad waxay xambaartay alxawaayaa mindhicirada ama uurku jirta ayb ow maa kii ikhtalada dheeh galay bicadmin laf ku dheeh galay oo laf ku darsoomay dalika kaagaas yacni alamru arrinku daalika kaagaas waayo jazaynaahum waanu abaalmarinay bibagyihim baanu ku abaalmarinay gardaradoodii baanu ku abaalmarinay wa inaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegayaan nahay markii laga soo hadlay mushrikiin alcarab iyo xaalkooda iyo wixii ka xaaraamta sharcigeenna ku ah iyo laga hadlay baa haddana waxaa la raaciyey yahuudda wax laga xarimay taxriimkan marka yahuudda ashyaadan laga xarimayna ashyaadaani waa dayibaad dayibaad wan wanaagsan ayay ahaayeen sababka looga xarimayna waxay tahay min baabi tashdiid waalcuquuba ciqaab iyaga la ciqaabaya darteed baa waxaan fiican ee wanaagsan baa iyaga loo diidoo laga xarimay suuratu nisaa aan kusoo marnay fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim dayibaati uxilat lahum wabisadihim can sabiili illaahi kaiira marka waxyaabaha laba nooc waa la la xarimo ummadeenna ilaahay wuxuu ku manaystay innaga waxaa na laga xarimayo dhan waa wax wada dhib leh waa madaar waa kulligood waa wada dhib yahuuddu laakiin wixii dhibka lahaana waa laga xarimay kuwo kaloo aan dhib lahaynoo wanaagsanna waa loo diido waa laga xarimay sababtuna waa maxay iyaga dembi ay la imaadeena lagu ciqaabay wacala aladiina kuwii kor kuwii korkooda haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu waxaanu ka xarimnay dushooda kula dii dufurin ku kastoo ciddi u saaxiib ah dufur hadda macno majaazi ah baa ku jira ama isticaaraa ku jirto xoolaha marka ama waxyaabahan la cunayo waa laba nooc nacam wax marka isagu leh wax qoob leh oo qoobkiisaasi marka dhexda ka jeexan wixii marka qoob leh dhexdana ka jeexan de sida faraska iyo lo-da iyo waxyaabaha ariga iyo qoobabkoodu iyagu marka waa jeexan yihiin iyo wax aan jeexnayn oo iyagu markaas yacni raafaf leh oo iyaga marka sida geela iyo iyo goronyada iyo kale oo iyagu markay saa dhulka ugu istaagaan waxay sameynayaan marka waa ballaaran yihiin cagtiisu ay ballaaran tahay oo aynan marka jeexniin aan lahayn kaas waaye marka kuladii dufur waxaa laga xarimay wax qallaale kuladii dufurin ciddi ku u saaxiiba dhammaantiis baa laga xarimay marka la leeyahay kan ciddida u saaxiibkaa waa geela iyo goronyada iyo waxyaabahaas waay oo iyagu marka raafaf leh oo iyagu aan markaa qoobkoodu ounan jeexnayn dhexda ounan ka jeexnayn sida lo-da iyo ariga iyo dameeraha iyo fardaha iyo kale aan ahayn geeli marka waa laga xarimay iyaga macnuhu sidaas waay aayadda ayb wa min albaqari macno mdufurkaasna jeexniin ha u qaadanine macno majaaziga ku jira meesha wa min albaqari loodiina xaggeeda waanu ka xarimnay waalghanami iyo arigii xaggiisa xaramnaadii horey ku tacalluqay wa min albaqari iyo walghanami halkaasay ku tacalluqay wa min albaqari lo-dii iyo walghanami iyo arigii xaggoodiina waanu ka xarimnay xaramnaa waa tafsiir midaan dambe marka tii horey tafsiir u tahay xaramnaa waxaanu ka xarimnay calayhim iyaga korkooda shuxuumahumaa baruurtoodan ka xarimnay lo iyo geel waa loo xalaaleeyey waxaan ujeedaa lo-da iyo ariga waa loo xalaaleeyey laakiin waxaa laga xarimay qeybo ka mida qeybahaas waa maxay baruurtooda oo baruurtaas marka waa tee iyadana ilaa maa kii maahane baruurtii xamalad ay xambaartay duhuuruhumaa dhabaradooda lo-da iyo ariga dhabarkooda baruurta ku jirto dhabarka waa loo xalaaleeyey waa laga soo reebay aw ilxawaayaa ama uurku jirtu ay xambaartay ilaa maa xamalat alxawaayaa alxawaayaa marka waa mindhiciraha wixii marka baruurta min mandhicirada ay ku jirtana waa loo xalaaleeyo lagama xarimin waa tan laga soo reebayo taxriimka ow amase maakii ikhtalada dheehay bicadmin laf wixii dheehay baruurtu hadday laf dhex gashay ay ku dhex jirto iyaduna marka waa u bannaan tahay xayrta iyo waxyaabahaas wixii aan saddexdan aan ahayn ee baruur ah lo iyo ari xaggoodna ka timid waa laga xarimay dalika alamru arrinku daalika kaagaas weeyaan jazaynaahum waanu ku abaalmarinay bibagyihim baan ku abaalmarinay gardaradooda wa inaa anaguna la saadiquuna kuwa run sheegaya ayaan nahay ayb ayb fain kadabuuka faqul rabukum duu raxmati waasica fain kadabuuka hadday ku beeniyeen adiga faqul dheh rabbukum rabbigiin duu raxmatin naxariis kuu saaxiiba waaye naxariista oo waasicatin waasica walaa yuraddu lama celiyo ba-suhu alla baaskiisa lagama celiyo cani ilqowmi qoladii xaggooda lagama celiyo almujrimiina dambaabeen qolo dambaabayna alla baaskiisa laga celin maayo marka aduu intaa u sheeg hadday ku beeniyaan fain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul dheh rabbukum rabbigiin duu raxmatin naxariis ku u saaxiiba waayo waasicatin waasico ballaaran naxariis ballaaran ku u saaxiiba waa la waxaa lagu dhiirigelinaa marka towbada walaa yuraddu lagama celiyo baasuhu alla baaskiisa cadaabkiisa cani ilqowmi qolo almujrimiina ee dambaabeen sayaquulu ladiina ashrakuu low shaaa allahu maa ashraknaa sayaquulu ladiina kuwii waxay dhihi doonaan ashrakuu shirkiga falay low haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa allaa nushrika cadama ishraakinaa inaanaan shirki samaynin hadduu rabbi dooni lahaa maa ashraknaa ma aanaan shirki samayneen innaga iyo walaa aabaa'unaa iyo aabbayaalkeen walaa xaramnaa ma aanaan xarimneen min shayin ay shay-an waxba kadalika kamaa kadaba haa-ulaa'i kuwan siday u beeniyeen sidaadaas oo kale ayaa kadaba aladiina kuwii ay u beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey kuwan siday u beeninayaan xaqa ayaa kuwii horena ay xaqa u beeniyeen xataa intii daaquu ay ka dhadhamiyeen ba-sanaa baaskeenna qul waxaa tidhaa nebiyow hal cindakum agtiinna ma yahay maba ahane istifhaam inkaariya inkaari waaye siiqa calaa wajhi tahakum iyagaa marka lagu jeesjeesa qul waxaad tidhaahdaa hal cindakum agtiinna ma yahay min cilmin wax cilmiya ay cilmun agtiinna ma yahay fa tukhrijuu aada soo bixisaan hu cilmigaasi lanaa annaga aada noo soo bixinaysaan wax cilmiya ma haysaan aada bannaanka noo soo dhigtaan maba haysaane in tatabicuuna maa tatabicuuna ma raacaysaan ila danna mala maahane wax kale ma raacaysaan oo cilmi yaqiina ma haysaan wain antum wamaa antum idinku ma tihin ilaa takhrusuun kuwa iska odorosaya maahane wax kale ma tihiin aayaddan aayad weyn waayo iyadana marka masale caqadi ah bayna daaweyneysaa mushrikiinta caqiido waxay qabeen ah marka la yidhaha war shirkigan iyo waxaan taxriimkan maxaa ugu dhex jirtaan qadarkay xujaysanayaan marka qadarka ilaahay oo waxay leeyihiin haddii ilaahay arrintan uusan dooni lahayn annaga maba samayn lahayn waxay rabaan marka wajhu wajhu dalaaladoodu waxay wajhu istidlaalkoodu wuxuu yahay waxay leeyihin ilaahay waxaan ma qadaray mise ma qadarin shirkiga aan samaynayno haa sow maaha haddii uu qadaray marka raalli uu ka yahay marka hadduusan raalli ka yahin muxuu u qadaray ay leeyihiin marka waxaan aan samaynayno oon qadarka alle aan ku adeecsannahay waaba wax wanaagsanoo san waana jinsu shubahi aljabriya nimanka marka jabriyada la yidhaha qadarka laba qolaa ku dhunsan qolana qadariyada qolada qolada la yidhaha qadariyada waa kuwa qadarka inkiro waa muctasilada baabulamri wanahyi ayay xoogga saareen kuwaas baabu qudrati illaahi rubuubiyada alle iyo qudrada allena waa ka waa ka gaabiyeen say amarka alle iyo nahyiga alle sharcigay xoojiyeen waxayna ka laasimiyeen sharciga iyo qadarka inay iska hor imaanayaan ay ka dhigeen marka qadarkii oo qudradii alla ahaa ahayd bay halkaas iska dhigeen sharcigii bay marka aada quluwi ugu sameeyeen markaasay waxay yidhaahdeen wax qadar la yidhaah oo rabbi uu maamulaayo maba jiray dhehen waxay ka cararayaan marka rabbi muxuu xumaan u qadaraa hadhowna dadka ugu cadaabaa walidaalika waxay isu bixiyeen ayaga samow anfusahum waxay u bixiyeen ahlalcadli ay isku bixiyeen ahlulcadli usuusha muctasilada waxaa ka mid ah atawxiid waxay ka wadaan sifaadka alleh in la salbiyo laga qaado alleh sifo male in la dhaho alcadlu waxay ka wadaan masaladan qadar ma jiray ka wadaan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waxay ka wadaan dadka madaxda ee muslimiinta ah ee qaladka galo aan diinta ka saaraynin in lala dagaalo warku war alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wax fiican ayuu ayuu ayuu kula yahay markaa fiiriso laakiin iyaga halkaasi u wataan tan kale ee iyagu marka afaraadna waxay tahay almansilatu bayna almansilatayn qofku hadduu dembi kabiira ah ku dhaco waxay leeyihiin gaalna maaha muslim maaha meel dhexuu taagan yihiin afar asal waayo muctasiladu ay leeyihiin qadiyada marka hadda aan ku jirno cadligaa ka quseeya waxay cadli u arkaan in la yidhaha ilaahay wax uunan awood yani waxaan koonka ka dhacayo wax badan oo ka mida rabbi awooddiisa kuma dhacaan warkoodu saas saas waay iyaga marka waxay ka carareen ilaahay qofkaani muxuu ugu qadaray kufri muxuuna u cadaabaa shubhadaasay ka cararayaan markaasay waxay ku dhaceen ilaahay inuu caajis yahay ka dhigeen marka oo gaalka kufriga uu ku dhacay rabbi inuu ka rabay inuu islaamo oo sidaas ay ahayd tii rabbi oo gaalka mashiicadiisu ay ka qaalib noqotay mashiicada alleh oo midii gaalka ay socotay tiisa arrintaa maxaa ka dhalanaya ilaahay waa caajisay noqonay marka macnihiisu saas u noqonay cidina ilaahay macajzi geli karto ogow qolana waxa ay tahay qolada qadarka dhinaca kale quluwi ugu samaysayoo baabka qadarka alle iyo qudrada rabbi ayay quluwi ku sameeyeen sharcigiiba iska ay ka tageen marka oo maxay leeyihiin addoonka wax walba uu sameeyo suu ilaahay kama keenin waaba xaq marka sharci ma fiirinayn xaqa iyo baatilka sharcigii u celin maayaan waxay leeyihiin maadaama aada qadarka adeecsan tahay oodan ka bixi karin ilaahay shaygan ma qadarin ilaa inuu fiican yahay uu bannaan yahay uu jecel yahay maahan ahlu sunnuhuna marka labadaas bidcaba waa beri bay ka noqdeenoo waxay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala kownan waqadaran iimaanka iyo kufriga labadaba isagaa qadaro sharciga markay tahay laakiin muxuu sharci ahaan jideeyey iimaanka walaa yardaa licibaadihi lkufr ilaahay addoommadiisa kufri raalli ugama aha marka iraadada kowniga ah waxay ma keensanayso rido iyo maxaba laakiin sharciya iyada maxaba iyo jacayl allaa la socdo saa u kala gara marka mushkiladu marka waxay tahay nimankani macsidooday qadarka u xujaysanayaano waxay leeyihiin haddii ilaahay uusan qadareen annagu gaalo ma noqoneen shirki ma samayneen maadaama marka ilaahay shirkigaan qadaray maba ku eedeysnin annaga qadarkan aan iska adeecsannahay marka kuma eedeysnin laakiin aawa rasuulkii loo soo diray ilaahay wuxuu rabaa isaga qur-aankiisa ku sheegtay adigana wuxuu ku siiyey ikhtiyaar iyo buu ku siiyeyoo xaashi bidbidaysa ma tihid aawey marka taa dhinacaas oo dhan waa iska dhaafeen marka qoladan marka mushrikiintu xaalkoodu sida walidaalika qaacidada ahlu sunnadu waxay tahay ina alqadara yuxtaju qadarka waxaa loo xujaystaa cala almasaa'ibi laa cala almacaayibi qadarka waxaa loo xujaystaa masaa'ibta ceebaha looma deliishado oo maxaa laga wadaa maalan hadday musiiba kugu dhacday allah ii qadari qadar allahu maa shaa facal waa waa loo xujaysanaa laakiin ceeb adiga aada samaynaysa qadarka looma xujaysto war maxaa salaad la-aanta ku dhigay maxaad muslimka u dulmina ilaaha qadaray sax ma noqonaysa haddii kale marka manhajkan mushrikiinta dhinackaa soo galaya ila iyagaa waxay yidhaahdeen low shaa allahu maa ashraknaa bay dhaheen soo ma fahmina marka qadarku masaa'ibta loo xujaystaa macaayibta looma xujaysto qisadii marka aadam dhex martay iyo iyo dhex martay iyo nebiyullaahi muusa ee muuse uu yidhi ilaahay waa ku karaameeyey gacantiisuu kugu abuuray malaa'igtuu kuu sujuudsiiyey jannada uu ku geliyey adigii baa naga soo saaray khadiyadaada jannada i naga soo bixisay dhibaatadan adaa noo horseeday adduunyadan aan ku jirno iyo dhibkeeda markaasuu wuxuu yidhi nebiyullaahi aadam ataluumunii ma waxaad igu eedeynaysaa calaa amrin qad katabahu llaahu calaya wax alla ii qoray qabla an ukhlaq intaan balle i abuurin intaasoo sano ka hor miyaad igu eedeynaysaa markaasuu nebigu yidhi faxaja aadamu muusaa aadam muuse waa ka xujo badiyey qaar baa marka waxay ka dhigayaan inuu aadam u xujaystay geedda maxaa u cuntay qadar allaan u cunay inuu dhahay bay ka dhigeen ma dhihin saas aadam ee aadam wuxuu yidhi masaa'ibta adduunyadan musiibadeeda adaa na adaa sabab noogu ahayo na keenay maye wuxuu yidhi marka masaa'ibtan ilaahay baa qadaray yidhi marka isaga musiibadou ka hadla aadam ee dembigii ou galayaan qadar alla u galay ma dhihin nabiyullaahi aadam wax walbana waxay ka yimaadaan suu-ul fahmi bidca kasto waxaa dhashay waxyiga oo oo qalad laga fahmo kitaab waa la akri karaa qur-aan waa la fasiri karaa xadiid waa la fasiri karaa laakiin haddaan tafsiirkii salafka ee saxaabada iyo taabiciinta atbaacu taabiciin haddaan la raacin oo qofka markau waxbaarayo uunan raadinin aayaddan siday saxaabada u fahmeen ounan dhihin ogow kitaabaa la akhriyey ha dhihin kitaab waa la akrinaa sida sun a lagugu fasirah aamiguna waa iska miskiin ma oga sheikhan qatar waay waxwaa yaqaanaa buu iska leeyahay laakiin mushkiladu waxay tahay waxaan aada fasirayso ma u haysataa tafsiir lagaaga horeeyey oo a'imadii salafka oo yacni ilaa iyaga ijmaacooda ceebka saleen waay waayo khayrunaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadkan dambe ma loo damaanad qaadin arrintaas ninka dambe marka waa inuu ninka hore kugu xiro diin aan loo fahmin siay saxaabada u fahmeenna waa diin marka yacni naqsi badan oo ku jiro laa shaka aayaddan marka macnahaasaa ku jira sayaquulu lah suuratu naxlina iyadoo kalea ku jirta waqaala aladiina ashrakuu low shaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin naxnu walaa aabaa'una walaa xaramnaa min duunihi min shay waa taas sayaquulu ladiina kuwii waxay dhihi doonaan ashrakuu shirkiga falay low haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa cadama cadama ishraakinaa annaga shirki falideenna la-aanteed inaanan shirki samaynin hadduu dooni lahaa maa ashraknaa shirki ma anan la imaaneenba annaga iyo walaa aabaa'unaa aabbayaasheen walaa xaramnaa ma anan xarimnayn min shayin ay shay-an waxba kadalika kamaa kadaba haa-ulaa'i kuwan siday u beeniyeen sidaasi la-eg ayaa kadaba aladiina kuwii ay u beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey xataa intii daaquu ay ka dhadhamiyeen ba-sanaa baaskeenna qul waxaa tiraa nebiyow hal cindakum agtiinna ma ahaaday maba ahane min cilmin ay cilmun wax cilmiya agtiinna ma ahaadeen fatukhrijuuhu aada soo bixisaan lanaa annaga aad noo soo bixisaan in tatabicuuna maa tatabicuuna ma raacaysaan ilaa danna mala unbaad raacaysaan wa in antum wamaa antum idinku ma tihiin ilaa takhrusuuna kuwa wax dorosaaya maahani wax kale ma tihiin imaamu lbaqawi meeshaan wuxuu yihi qulnaa adtakdiibu beenayntu marka laysa fii qowlihim low shaa allahu maa ashraknaa kadalika kadaba aladiina marka la leeyahy wax la beeninaayo warkoodan ah low shaa allaahu maa ashraknaa warkaas sidiisa war saxa waayahay oo ilaahay haddii annagu shirki maanan samayneyn hadduusa alla qadarin war saxa waayahay laakiin kelimatu xaqin yuraadu bihaa baatilun iyaga si kaley u deliishanayaan laakiin warkaan ma qaldana koonku waxaan ilaahay qadarin kama socdaan bal wuxuu yidhi dalika alqowlu sidqun waa run walaakin fii qowlihim in allaha tacaala amaranaa bihaa waxa lagu haysta waxay tahay ilaahay baa jecel low shaa allahu maa ashraknaa waa run laakiin maxaa lagu haystaa mar hadduu rabbi qadaray waa jecel yahay alle waa muqadamay natiijo ma ogtahay muqadamada waxay ka dhigteen waxaan ilaahay baa noo qadaray shirkiga aan samaynayno natiijaduna waa maxay hadduu rabbi qadaray ee waa wax bannaan marka sharcan bannaan waxaa la leeyahay marka wa warkan jidkan aada maraysaan waa sax oo rabbi wuxuunan qadarin koonku ka socon maayaan laakiin rabbi ma idin amray beentaasaad ku sheegaysaan walidalika fii suurati alacraaf aan ugu tegaynaa waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha marka ilaahay midda aabbayaalkeen aan kasoo gaarnay laguma beeninin laakiin allahna amray maxaa la yihi qul in allaha laa yaamuru bilfaxshaa ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuuna la yihi marka waxaa dhici karta qofku inuu wax saxa sheego laakiin meesha iyo nataa'ijta oo ka dhalinayo sax inaynan ahayn cilmigu marka wuxuu u baahan yahay wax badan marka yacni iyo culummada in la daba socdo u baahan yahay qul falilaahi alxujatu lbaaliqatu falow shaaa lahadaakum ajmaciin qul dheh falilaahi alla oo keliya unbaa iskale oo u sugnaaday alxujatu xujada albaaliqatu ee xeelka dheer xujada xeesha dheer rabbi unbaa iskale oo u sugnaaday falow haddii shaaa alla ou doono lahadaakum yacni falow haddii shaaa ou doono an yahdiyakum alla hadduu doono inuu idin hanuuniyo lahadaakum waa idin hanuuninayaa ajmaciina dhammaantiin alla inuu kulligiin inuu idin hanuuniyo doono kulli waa idin hanuunina laakiin sidaa ilaahay ma doonin waay macnuhu oo dadkii marka inay noqdaan fa minkum kaafirun wa minkum mu'min qul waxaa tiraa halumma la kaalaya oo keena shuhadaa'akum markaatiyaalkiina keena aladiina markaatiyaalka oo yashhaduuna markaati furayo ana allaha alle xarama inuu xarimay haadaa kan waxaan waa xaaraan aada leedihiin inuu alla xarimay markhaati u keensada fain shahiduu hadday markhaati kacaan oy markhaati furaan oo markhaati beena ay keenaan falaa tashhad ha markhaati furin macahum iyaga macooda walaa tattabic ha raacin ahwaa aladiina kuwii dookooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna kuwa beeniyey waxay iska jecel yihiin ha raacin ayb iyo wladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada wahum iyaguna yacdiluuna birabbihim rabbigood la ekaynayo gayrahu la ekaynayo kuwa ah raacin ahwaadooda laba shaybaa marka qofku markuu wax sheegto xugun labaa laga rabaa markhaati inuu la imaado ama cilmi yaqiina inuu meesha keeno shay baad sheegatay xugun aayad xadiid dalaaladeedu yacni dalaaladeedu markaas yacni ay sax tahay hadaad la timaado waa xujo waa haysaa qof baad wax ku sheegatay arrin baad sheegatay markhaati baad ayaa lagaa rabaa wax la yska kaa siinayo ma jirto oo qofka la siinayo labadaa marka arrin baa halkan lagu sheegay marna waxaa layidhi aayaddii hore waxay leedahay hal cindakum min cilmin horta cilmi ma haysaan tanna waxay leedahay haluma shuhadaa'akum keena markhaatiyaalkiina bal cilmi haddaad keeni weyseen dad cilmi leh oo arrintan idinkaga markhaati kaco bal la imaadoo keena arrintan marka hadduu qofku keeni waayo waa beenaale marka faid lam ya'tuu bishuhadaa'i fa ulaa'ika cinda allahi hum lkaadibuun fain shahiduu hadday ka markhaati kacaan oo markhaati beena ay furaan falaa tashhad ha markhaati kicin macahum kuwaa la jirkooda oo markhaatida beenta iska ilaali haluma marka bimacnaa axdiruu waaye cinda alxijaaziyiin waa ismu ficil walidaalika mid marka lagula khitaabayo ya-da mukhaadabada ma geliyaanoo halumii ma dhahaan xijaaziyiintu qur-aankuna luqatu ahlilxijaaz ayuu ku yimid xarafkan carabta kale tamiimiyiinta iyo najdiyiinta iyo iyaga waxay leeyihiin halumada marka waxay ula dhaqmaan sidii ficil amaroo kale marka halumuu yani halumii iyo sidaasay marka ya-daas waa gelinayaan iyaga ilaa marka calaamad taas taasaa u ahayda oo ya-daas marka inuu aqbalayo walaa tatabic ha raacin ahwaa aladiina kuwii ahwaa'dooda kadabuu biaayaatina aayaadkeenna beeniyey iyo waladiina kuwa laa yu'minuuna bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin wahum iyaguna yacdiluuna birabbihim rabbigood la ekaysiinayo hayrahu keyrkiis la ekaysiinayaan qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a mar haddii iyaga taxriimkooda cilmi la-aantooda laga soo waramay haddaba marka waxaad ku tiraahdaa baa laleeyahay nebiga kaalay anaa idiin sheegaayo wax dhab ah rabbigiin wuxuu idinka xarimay ani iga dhageysta sidaa ku dheh baa laleeyahay qul waxaa tiraa nebigow tacaalow kaalaya atlu akhriyee waa jawaabu alab saasaana lagu jasmiyey jusima bijawaabi alab qul waxaa tiraa tacaalow kaalaya atlu akhriyee maa aladii kii akhriyee xarama ay xaramahu ou xarimay rabbukum rabbigiin ou xarimay calaykum korkiina ou ka xarimay idiin akhriyee kaalay anlaa tushrikuu bihi shay-an an tushrikuubou idinka xarimay inaad shirki samaysaan bihi yacnii billaahi alla aada la wadaajisaan shay-an cibaadada aada wax kale la wadaajisaan kaabuu rabbi idinka xarimay laada markaas maxaan ka dhignay sila zaa-idaan ka dhignay waayo inaan shirki la samaynin layskama xarimin moogtahay shirkiga inaan la samaynin waaba lays amray soo maaha cadamu shirki ma'muur waayo manhi ma ahan haddii laada marka laga dhiga naafiye laga dhigo waxaa ka soo baxaya marka rabbigiin wuxuu idinka xarimay allaa tushrikuu yacnii inaydnan shirki samaynin oo idinka xarimay macnahaasnas muraad maaha aayadda mana loo jeeda marka in la yidhaha laadu waa silo oo zaa-ido waay an tushrikuu taxriimkii baana markaas laga hadla ama in la yidhaahdo anta laga dhiga tafsiiriye waayo atludaas labada shardiyo anta tafsiiriyada leedaha waa la hayaa atlu waxaa ku jira qiraa'o maadaama ay tahay macna alqowl ay wadataa qowlkiina maahan macnaahu laakiin meesha waa ku jiraa waxa ka dambeeyana jumlo waa tahay labadii shardi waa la helay marka anta tafsiiriyada ay ku noqonaysa markaas macnuhu wuxuu noqonayaa taxriimkaa la rabaa in la fasiro marka qul waxaa tiraa tacaalow kaalaya atlu akriye maa aladii kii xaramahu rabukum rabbigiina uu idinka xarimay calaykum korkiina uu ka xarimay anlaa tushrikuu ay al ay ay laa tushrikuu bihi shay-an yani ey laa tushrikuu bihi shay-an ilaahay waxba ha la wadaajinina shayga la xarimaayo tafsiirkiisu wuxuu yahay yacni tawxiid la ima yacni la imaada shirkina ka fogaada siyaalkaas marka tafsiiriyada marka ey laa tushrikuu shirki ha falinina ayb macno ka si kaloo saddexaad oo lagu wadi karaa waxay tahay laada in naafiyadeeda laga dhigo jumladana marka mubtada loo soo qadaro oo ee la yiraahdo huwa yacni shanigu wuxuu yahay anlaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay inaydnan waxba la wadaajinin waayo shaniga la yiraahdo sidaasna marka iyadu waa waa laga macneeyaa wabilwaalidayni waamarakum wuxuu idin amray rabbi an tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan bilwaalidayni labada idin dhashay labada waalid ixsaanan ixsaan falid inaad u ixsaan fashaan walaa taqtuluu ha dilinina ayuu rabbi idin amrayaa walaa taqtuluu ha dilinina awlaadakum ilmihiina min imlaaqin min ajli imlaaqin faqri dartiis ha u dilinina aada ka cabsanaysaan naxnu annagaa narsuqukum idinka idin arsuqayno iyo waiyaahum iyaga annagaa arsuqayno idinka iyo iyaga walaa taqrabuu ha u dhowaaninina alfawaaxisha dunuubta foosha xun maa dahara wixii muuqdo minhaa xaal ou ka mid yahay dunuubta foosha xun iyo wamaa wixii badana qarsoonaaday zinada mideeda muuqatay midda qarsoon walaa taqtuluu ha dilinina an nafsa nafsadii alatii nafsada oo xarama allaahu alla uu xarimay ilaa bilxaqi xaalaad xaq ku dheehan tihiin maahani nafsadda marka rabbi idinka xarimay ama ha ahaata nafsad muslimada ama mid gaala ha noqoto nafsad ilaahay idinka xarimay dilkeeda ha u xadgudbinina dalikum kiinaasaa wasaakum ou idinkula dardaarmay bihi isagaba yacnii rabbigiin ou idinkula dardaarmay lacalakum waxaad mudan tihiin tacqiluuna inaad garataan likay tacqiluu macnaha inaad garata wax garataan waxyaabo marka ma'muuraad iyo manhiyaadba halkan waa lagu wada xusay oo waa lagu wada tilmaamay allaa tushrikuudaana marka ishkaalaadkeeda iyo macaanideedu waa taas baqawi isaga halkan wuxuu yidhi fain qiila haddii la yidhaha maa macnaa qowlihi xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an walmuxaramu huwa shirku laa tarku shirki qiila waxaa la dhahayaa mowdicu an rafcun waayo macnaahu macnuhu waxa weeye huwa anlaa tushrikuu shayga marka rabbi idinka xarimaayo waxyaabaha rabbi idinka celinaa waa maxay huwa anlaa tushrikuu jumla laga dhiga markaan huwa anlaa tushrikuu waqiila maxaluhu nasbun wاkhtalafuu fii wajhi intisaabihi qiila macnaahu xarama calaykum waxuu rabbi idinka xarima an tushrikuu bihi sida ugu fiican waayena walaana silatun waay ka qowlihi tacaala maa manacaka anlaa tasjuda ay maa manacaka an tasjuda wa qiila waxaa la yihi tama lkalaamu warka wuxuu ku dhammaaday xarama rabukum uma qaala markaasuu wuxuu yihi alleh calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an iqraa waay marka war waxaad laasimtaan ood ogaataan rabbi inaydnan shirki u samaynin sidaasna marka waa la yidhi siyaalo kaloo fara badan ayb waxyaabaha marka layska xarimay waxaa loo hormariyay shirkiga shirkiga walidaalika marka qabaa-ixda waxa ugu xun waa rabbigii ku abuuray inaad cid kale la wadaajiso xadiidkii nabigana waa tow ah sala allahu calayhi wasalam an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay fac u samayso isagoo ku abuuray facaas ama nebi uga dhig ama shiikh uga dhig ama malag uga dhig waa khatar foolxumo badan kaasaa marka loo hormariyey walaa taqrabuu maala lyatiimi ilaa bilatii hiya axsan walaa taqrabuu ha u dhowaaninina maalalyatiimi agoonka maalkiisa ha u dhowaaninina ilaa bilatii xaaladii maahane hiya iyaduba axsan wanaag badnayd maahane xaaladda wanaaga badan maahane inaad maalkiisa ku cunaysaanoo intaad u shaqaysaan ujra-a ka qaadataan suuratu annisa aan kusoo marnay waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiira falya'kul bilmacruuf xataa intii yabluqa uu ka gaarayo ashuddahu xoogowgiisa wa oofuu oofiya alkayla beega iyo walmiisaana miisaanka oofiya bilqisdi cadaalad ku oofiya laa nukallifu ma kallifayno nafsan naf ma kallifayno ilaa wuscahaa tabarteeda un baan kallifaynaa naf waidaa haddii qultum aada dhahaysaan oo dadka u kala gar falaysaan facdiluu cadaalad fala walow kaana haba ahaado midka wax loo dhahayo ama midka dushiisa lagu dhahayo daa qurbaa qaraabo ku u saaxiiba haba ahaadee walow kaana haba ahaadee midka loo dhahayo yacni dushiisa lagu dhahayo daa qurbaa qaraabo ku u saaxiiba haba ahaadee waayo ninka qaraabada kulaha xoogaa muxaabaad iyo eex iyo ayaa ayaa hawadaada ugu jirto ninka aada wax ka dhahayso oo kelmadda isaga dhibayso ay aada adiga kaasoo fulayso qaraabadaadaba ha ahaado wa bicahdillaahi ilaahay ballankiisa oofuu oofiya dhammaystira daalikum kiinaasaa wasaakum bihi rabbi ou idinkula dardaarmay lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu saad u waansantaan jumalka aayaddan ku jira waa soo marnay suuratu nisaa aan inteeda badan kusoo marnay waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa iyo waa soo marnay agoonka maalkiisana suuratu nisaa aan kusoo marnay iyo axkaamta ku jirto wa ana haadaakan watlu akri oo waxaad akrisaa ana haadaakan siraadii jidkayga inuu yahay u akri ayb sidaas marka iyadu waa si ibnu caamir sabcada marka ibnu caamir laga reebo wa ana haadaa bay akhriyeen wa anadaana marka waxay la socotaa watlu dadka waxaad u akrisaa ana haadaa siraatii mustaqiima amaa qiraa'ada ibnu caamir oo iyada isaga wuxuu akriyay waan haadaa siraatii mustaqiima waan antu mukhafafa min athaqiila waayo markaasoo waanhu shaniye haadaakani siraatii jidkayga waayo sidaasaa la dhaha ayb watlo akri oo calayhim dushooda waxaad ku akrisaa ana haadaakani siraadii jidkayga inuu yahay mustaqiiman xaal uu yahay ku toosan fatabicuu raacahu isaga raaca sidaa dadka ku akri u sheeg walaa tatabicuu ha raacinina assubula jidadka fatafaraqa jidadkaasu ay idinkala geeyaan markaas bikum idinka markaa yacni ay idinkala geeyaan oo maxay idinka kala geynayaan can sabiilihi ilaahay jidkiisay idinka kala geynayaan ayb dalikum kiinaasaa wasaakum bihi rabbi ou idiin dardaarmay lacalakum tattaquuna likay tattaquu saad u gaashaamataan ood u dhowr dhowrsataan ayb aayaddan iyadana waxaa ku jiro jidka alle ee toosan inuu hal jid uu yahay wixii jidkaa khilaafsanna inay markaa yihiin jidad badan leanna dadka ahwaa'dooda iyo dooqooda lama jamci karo laakiin dadkaani hadday ilaahay inay u hoggaansamaan laga helo istislaam lilaahi tacaala bidaacati haddii dadka laga helo jidkoodu hal jid ayuu noqonaya jidkoodu hal jid ayuu ahaanayaa kaasaa marka aayaddu ay tilmaamaysaa wixii marka aan jidkaa ahaynna marka waa khatar walidalika nabiga sal l l slam mithaal ayuu ka bixiyeyoo xadiidkii ibn mascuud wuxuu ahaa khada lanaa rasuulu llahi sal l slama khadan nebiga wuxuu noo xariiqay xariiq uma qaala wuxuu yidhi hada sabiil اllah kan waa jidkii ilaahay uma khada wuxuu bixiyey khuduudan xariiqyaal can yamiinihi midigta iyo can shimaalihi bidixda jidkaa bidixdiisa wa qaala wuxuu yidhi haadihi subulun waa jidad calaa kuli sabiilin minhaa shaydaanun jid walbaana shaydaan baa fadhiyo korkiisa ah yadcuu ilayhi dadka xaggiisa ugu yeerayaa uma qara'a wuxuu aqriyay waana hada siraatii mustaqiima fatabicuu marka jidkaa alla un ku toosnaaw jidka allanada waa jidka nabiy llaahi moxamed sal l slam ou la yimid saxaabadiisuna ay ka qaateen oo ay markaa waa kii nebiguna yidhi maa ana calayhi waasxaabii amaa jidadka kale iyo doo dadka ahwaa'doodu waa ku kala tegayaan ma waxyigaa wax mideeyo aaraa'da dadka ma midoobaysa marnaba walidaalika waxaad arkaysaa marka waxaa laga wariyey abulmudafar isamcaani abulqaasim itaymi wuxuu abulmudafar ka sheegay hadal yaab laho wuxuu yihi dadka ahlu xadiidka haddaad aragto bari iyo galbeed waqooyi koonfur meel allaale meeshay doonaan ha joogaane caqiidadooda iyo manaahijtooda isku mid inay tahaad arkaysaa buu yidhi maxaa isku mid ka dhigay oo hal ka dhigay wuxuu yidhi leanna maxaa yeelay u fiirsada warkaas waxay ictimaadaan buu yidhi oy cuskadaan naqliga naqli waxaa laga wadaa alqur'aanu wasunnatu iyo aahaarta asxaabta ayay iyagu cuskadaan naqliguna ma isbedbedelaya dabcan walidaalika muxuu dhaxal siiyey itifaaq dadka kale ee aan naqliga cuskanin ee cuquushooda cuskado ama dowqooda iyo dooqooda kuwa cuskadana maxaa la yidhi khilaafuu dhaxal siiyey walidaalika ma jirto yacni haddaad firaqa fiiriso muctasilada ama aada fiiriso yacni ashaacirada ama raafidada ama khawaarijta markaad fiiriso iyagiibaa boqolaal kooxood sii kala noqdo sii kala ah iyagiibaa marka boqolaal sii kala noqonaya haddii marka diinkii naqliga laga fiiriyo naqligu dadku midayn waa midayna laakiin caqli haddii la fiiriyo iyo ra-yi dadku ku midoobi maayaan ninkii hadda aan diin u qasdaynine isagu mukaabara iyo rabo inuu dadka ka sarreeyana ee baqyi uu ku jira kaas isagu khilaaf ka bixi maayo walaa tatabicuu ha raacinina asubula jidadka ha raacinina fatafaraqa jidadku markaa ay idinkala geeyaan bikum idinka ay idinka kala geeyaan can sabiilihi alla jidkiisa fatafaraqa faacilkeedu asubul dalikum kiinaas baa wasaakum bihi alla uu idiin dardaarmay lacalakum tattaquun likay tattaquu uma aataynaa muusa alkitaaba tamaama cala aladii axsana watafsiila likuli shay uma intaa dabadeed tarkiib tartiibtaani waa tartiib ikhbaari ah waayo tartiib zamani ah ma aha uma intaa dabadeed hadalku waxa uu yahay aataynaa muusa muusa waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay tamaaman xaal uu yahay mid dhammaystiran ku dhammaystiran xaal uu yahay cala aladii kii korkiisa dhammaystirayo axsana wanaagsanaaday yacnii isagoo dhammaystirayo wixii wanaagsanaaday oo kutubtii hore yuu dhammaystiraya wa tafsiilan xaal uu yahay mid kala dhig yacni kala bixbixinayo likulli shayin shay dhammaantii iyo wahudan hanuun xaal uu yahay waraxmatan naxariis xaal uu yahay lacallahum waxay mudan yihiin biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa yu'minuuna inay rumayna inay rumeeyaan whada kitaabu anzalnaahu mubaarak wahadaa kanina kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaa aan soo dejinahu isaga mubaarakun kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey fatabicuu raacahu kitaabka raaca wataquu alla ka cabsada lacalakum turxamuuna likay turxamuu si laydinkugu naxariisto kitaabka alla marka raaca kitaabkii marka maxaa maxaa laydi maxaa laydinkugu soo dejiyey an taquuluu inamaa unzila lkitaabu an taquluu lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin inamaa wax kale maahane unzila alkitaabu kitaabkii waa la soo dejiyey calaa daa'ifatayni laba koox korkoodaa lagu soo dejiyey kuwa oo min qablinaa inaga horteen ahaa min qablinaa inaga horteen lagu soo dejiyey wain kunnaa wain hushaaniya kunnaa waxaan ahayn can diraasatihim yacni diraasadooda laqaafiliina kuwa ka dhoohan oo moog ayaanu ahaynoo ma aanan aqoonin luqadooda si aydnan saa u dhihin ow taquuluu lianlaa ow lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin low haddii anaa annaga unsila la dejiyo calaynaa korkeenna alkitaabu kitaabka haddii dusheenna lagu soo dejiyo lakunnaa waxaan ahaan lahayn ahdaa kuwa ka hanuun badan minhum iyaga faqad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad baa idiin timid xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wahudan hanuun baa idiin yimid waraxmatu naxariis ayaa idiin timid faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad kadaba beeniyey biaayaati illaahi alla aayaadkiisa wasadafa jeestay canhaa aayaadka xaggooda ka jeestay sanajzii waan abaalmarin doonaa aladiina kuwa yasdifuuna ka jeesanayo can aayaatinaa aayaadkeenna suu-al cadaabi baanu ku abaalmarinaynaa cadaabkiisa xun bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yasdifuuna inay jeesanayaan kitaabka marka ilaahay muxuu usoo dejiyey alla wuxuu leeyahy wahadaa kani kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo anzalnaa aanu dejinahu isaga kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey khayrkiisu badan yahay faitabicuuhu kitaabkaa raaca wataquu alla ka cabsada lacalakum turxamuuna likay turxamuu si laydinkugu naxariisto an taquuluu marka waa yacni jumladani marka tacliil ayaa ku jiro cilay sheegi ciladaa marka laamkii cilada laamu tacliilkaa lasoo qadaraa waxayna cilo ka tahay anzalnaahu marka kitaabka maxaan usoo dejinay allah wuxuu leeyahy an taquuluu lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin inamaa wax kale maahane unzila alkitaabu kitaab waxaa lagu soo dejiyey un calaa daa'ifatayni laba kooxood oo min qablinaa inaga horteen lagu soo dejiyey ama naga horreeyey yacnii yahuud iyo nasaaraa kutubta lagu soo dejiyey wa in hushaaniya kunnaa waxaan ahayn annaguna can diraasatihim diraasadooda iyo falanqayntooda laqaafiliina kuwa ka dhoohan oo aan garanaynin oo kutub yacni maadaama aan luqadda towreed iyo injiil iyo ay kusoo degeen carabi aynan ahayn innaga ma akri karna marka waxaan carabi ahayn kitaabna yahuud iyo nasaaraa lagu soo dejiyey annagana waxaan carabi ahayn ma akri karno iyaguna carabi kuma hadlaan marka marmarsiyadaa si aynan u helin ayaan u kitaabkaan usoo dejinnay oo aan luqa aad fahmaysaanoo carabiya aan ugu soo dejinnay ow taquuluu lianlaa taquuluu si aydnan u dhihin low haddii anaa annaga unsila la dejiyo alkitaabu kitaabka calaynaa korkeenna lagu dejiyo lakunnaa waxaanu ahaan lahayn ahdaa kuwa hanuun badan minhum iyaga ka hanuun badan wallahi haddii kitaabkaas annaga kitaabna loo soo dejin lahaa iyaga waa ka fiicnaa lahayn si aydnan isku dhihin waana yidhaahdeen soo maahan sidaan wa aqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaa-ahum nadiirun layakuununa ahdaa min ixda alumam fii suurati faatir faqad xaqiiqa ah jaa-akum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad xujada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wahudan hanuun iyo waraxmatu naxariis faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad kadaba beeniyey biaayaati illaahi alla aayaadkiisa wasadafa yatacadaa walaa yatacadaa laasimna waa noqdaa qaasirna waa noqdaa wasadafa ay acrada jeestay canhaa aayaadka bayinada xaggeeda aayaadka xaggooda ka jeesta waa laazim markaas ficilku waa laazim wasadafa waxaa kaloo la dhihi karaa ka jeediyey annaasa dadka ka jeediyey canhaa canil aayaati ka jeediyey labada tafsiirna laba tafsiiroo ma'huura waa salafka laga soo guuriyey sanajzi waan abaalmarin waan abaalmarinaynaa aladiina kuwa yasdifuuna ka jeesanayaan ka jeedinayaan dadka can aayaatina aayaadkeena suu-al cadaabi baanu ku abaalmarin doonaa bisuui lcadaab bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yasdifuuna inay jeesanayaan ama dadka ay ka jeedinayaan hal yanduruuna hal yanduruuna ilaa an taatiyahum lmalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuk hal yanduruuna maa yanduruuna ma sugayaan oo ma koranayaan ilaa an ta'tiyahum inay u timaado almalaa-ikatu malaa-igtu inay u timaado maahane wax kale sugan maayaan oo ma koranayaan ow amase ya'tiya rabbuka rabbigaa inuu u yimaado maahane wax kale ma sugayaan ow amase ya'tiya inay u timaado bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa wax ka mid a maahane wax kale ma koranayaan dadkani xaq ma rabaan waa sii jeedaan wax kaleba sugan maayaan ilaa inay intaas timaado maahane ayb yowma maalinka ya-ti uu imaanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa wax ka mid a maalinkay imaanayaan aayadahana nebigaa fasiray sala allahu calayhi wasalam oo waa duluucu shamsi min maqribiha qoraxda inay kasoo baxdo meeshay u dhacdo aayadaha alla markay imaadaan maalinkay imaanayaan laa yanfacu ma anfacayo nalaa yanfacu ma anfacayo nafsan nafsad iimaanuhaa iimaankeeda waxba u anfici maayo nafsadda oo lam takun aan ahaanin hiya iyadu aamanad inay rumaysay min qablu waqtigaa ka hor yacnii iimaan waqtigaas ka hor aysan la imaanin maalintaas ma anfacayo waa lagu kala tegana ow amase kasabad aynan kasbanin yacnii aynan ahaanin tu kasbatay fii iimaanihaa iimaankeeda dhexdiisa khayran tu ku kasbatay aysan ahaanin qul waxaa tiraa intadiruu sugta inaa anagu muntadiruuna kuwa koranayaan nahay hal yanduruuna marka maa yanduruunana waa laga macnayn karaa istifaamkeedana waa laga macnayn karaayo miyay suganayaan ilaa an taatiyahum lmalaa-ikatu malaa-igtu inay u timaado ma ahane aw ya'tiya rabbuka ama rabbigaa uu u yimaado muxuu u imaanaa lifasli lqadaa waa soo degayaa lifasli lqadaa dadkasu u kala xukumo rabbi baa imaanayaa la yidhi amarka allaa imaanayo lama dhihin meeshaan amarka allana waaba aayadda ow ya'tiya bacdu aayaati rabbika waayaba amarkii amarkiina waa la sheegay allana waa waa la sheegay taawiilku marka meeshaas ku gowracan yahay marka tawiilka faasidka ah ow amase ya'tiya ma waxay suganayaan inay u timaado bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa wax ka mid a qaarkeed yowma maalin ya'tiya ou imaanayo bacdu aayaati rabbika rabbigaa aayaadkiisa wax ka mid a maalinka ay imaa ay imaanayaan laa yanfacu nafsan nafsad ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeeda ma anfacayo nafsadda oo lam takun aan ahaanin hiya iyadu aamanad tu rumaysay nafsad markaa inay yani lam nafsadda oo lam takun aan ahayn oon ahaanin hiya iyadu aamanad inay rumaysay min qablu waqtigaa ka hor yacni iimaan waqtigaa ka hor aynan rumaynin waxba u tari maayo maalinkaas marka ay la timaado kuwaas waa awel qofkii gaal ahaa hadduu hadda waa muslimayaa markaas uu yidhaahdo islaamnimadaas waqtigeeda waa dhammaaday ow kasabad lam takun kasabad halkaas ku cadfan tahay laa yanfacu nafsan nafsad ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeeda anfici maayo nafsadda oo lam takun aan ahaanin kasabad hiya iyadu kasabad inay shaqaysatay fii iimaanihaa iimaankeedii hore ay u lahayd khayran ku yani ku shaqaysatay aan ahayn yani dadkii laba waayo haddii awal nafsad muslimaday ahayd laakiin ma dadaalin khayr ma shaqaysanin horay qoraxda markii galbeed laga arkaan dadaalayaano khayr la imaanayaa khayrkaasi laga aqbali maayo inteedii hore ayaa kiisku uu ku xirmaamay mid gaal awal ahaydna maantaas iimaan laga aqbali maayo mid faasiqad ahayd oon khayr badan kasbanina khayr ay maalintaas kasbato loogu dari maayo kiiskii yacni diiwaankeeda qul waxaa tiraa intadiruu korta oo sugta inaa anagu muntadiruuna kuwa suganayaan nahay ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyacaa lasta minhum fii shay ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diinkooda kuwa kala geeyey wa kaanuu ahaadeen shiyacan kooxa kooxa noqday lasta adiga ma tihid nebiyow minhum xaggooda xaal uu yahay fii shay-in ay shay-an shayna xaggooda kama tihid nacam fii shay-in yacni shayna dhexdiisa kama tihid adiga ahay ina aladiina kuwa faraquu kala geeyey diinahum diinkooda wa kaanuu ahaa oo ahaadeen shiyacan kooxa kooxo lasta ma tihid adiga minhum kuwa xaggooda xaal uu yahay fii shay-in shayna dhexdiisa kama tihid oo kuwa yacni waxba marka waad beri baad ka tahayoo waxba dhexdooda marka yacni shayna marka kagama sugnid kuwaas dhexdooda kuwa xaggooda waxna kagama sugnid oo yacni ayaga iyo adiga beri baadba kala tihiin marka laba qiraa'o sabciyataani baa ku jirta ina aladiina faaraquu diinahum faaraquu marka la akriyay marka diintooday faaruqeen waa gaalo de kuwaas wax isugu keen daran ma leh haddii faraquu la akriyana waa soo gelayaan firaqan diinta u abtirsado lasta minhum fii shay intana waxay tahay tafaruqaas tafaruqaas beri baad kaga tahay waa adiga kusoo kugu abtirsan maayo waayo nebiga ilaahay wuxuu la yimid in diin diinka lagu midoobo ee in isaga lagu kala tago lama imaanin ayb sharaca lakum min addiini baan ugu tegaynaa aayaddaasna suuratu aali cimraanna waa kaga waa kaga soo hadalnay wax ka mid a inamaa wax kale ma ahne amruhum shanigooda ama amarkoodu ilallahi alla xaggiisa u ahaaday uma markaa dabadeed yunabi-uhum alla waa ugu waramayaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay samaynayeen man jaa-a bilxasanati man qofkii jaa-a la yimid bilxasanati xasano la yimid wax wanaagsan falahu wuxuu leeyahay kaasi cashru amhaalihaa toban iyada lamida oo kale ayaa usugnaatay xasanadaa toban lamida usugnaatay waman qofkii jaa-a la yimid bisayi-ati xumi falaa yujzaa la abaal marin maayo ilaa midlahaa iyadoo kale unbaa lagu abaalmarinayaa waa raxmadda alla wa xumaan haddaad la timaadana hal tii un lagu laalaabi maayo wanaag markaad la timaadana halkii wanaag waa toban wahum iyaguna laa yudlamuuna la dulmin maayo qul waxaa tiraa nebiyow inanii aniga hadaanii rabbii rabbigay waa i hanuuniyey ilaa siraatin jid intii ka abuu igu hanuuniyey jidka oo mustaqiimin toosan diinan ayuu igu hanuuniyey diin oo laga bedela marka ilaa siraadinta oo hadaanii marka looga yacni sidaa marka bedel ay ka noqoto ilaa siraadinta jid toosan buu igu hanuuniyey diin buu igu igu hanuuniyey waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo diinanta laga dhigo ay ilzamuu laazima diinan diin laazima qabsada diin diinka oo qiyaman toosan qayimanna waa la aqriya waana isku macno millata ibraahima ibraahim diinkiisii laazima xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid shirkiga iyo qallooca kasoo iishay wamaa kaana ma ahaanin ibraahim min almushrikiina ka mid ma ahaanin marka diinanta icraab waxaa jira bucdi oo ku jira oo mafcuul labaad in hadaanii looga dhigo bucdi baana ku jira abulbaqaa alcukburina waa sheegay icraabtaasuu xusay min jumlati alacaariib oo aayadda ku sugan buu ku daray laakiin bucdi baa ku jiro ama ilzamuu diinan in iqraa lagu nasbiyo ama hadaaniida mafcuulkeeda ilaa siraadintaa kan labaad ahe kaas in laga bedelo kan qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya qul dheh ina salaatii salaadeyda wanusukii gowracayga wamaxyaaya noloshayda wamamaatii dhimashadayda lilaahi allay u sugnaatay rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa innaga allaa naleh nolosheenna uu leeyahay geerideenna uu leeyahay sida uu noo leeyahay oo annaga rabbi noogu yahay ayaa wixii cibaado ana xaggiisay aadayaan oo keliya laa malag looma ogola nebina looma ogola owliyana looma ogola ninkii intaas diidayo isagay u taallaan ayb haddii marka shirkiga qurunka uu rabo inuu ku dhex noolaado ee uu shirkigaas doorto qof isaga marka yacni un ay u taallo ilaahay sidan buu leeyahay qul waxaa tiraa ina salaatii salaadeyda iyo wa nusukii gowraceyga nusuga marka halkan waa gowraca marka gowracii iyo salaadii cibaada labadiiba laga dhigay soo ma arkaysid haddaad tiraa marka salaadiina waa cibaado nooc kaleoo cibaadaana aada ilaahay heyrka u sarfinayso dee wixii ilaahay lahaa unbaad cid kale wax ka siinaysaa wamaxyaaya noloshayda iyo wamamaatii geerideyda lilaahi rabi lcaalamiina iska leh ayb isagaa inooleeyo ina dilaayo waayo cibaadadeydana isaga keliya unbay xaggiisa ahaanaysaa laa shariika ku wax la leh lahu uma sugnaanin alle wabidalika kaagaas ayaa umirtu la ifaray towxiidkaa unbaa la ifaray waana aniguna awalu lmuslimiina muslimiinta kan ugu horeeyaan ahay yani hogaansanka iyo sidau u hogaansamaayo oo ugu degdegayo islaamka ayuu ayaa ayay tilmaamaysaa aayadda sidaa uun ku dheh ayaa alla uu leeyahay qul akayr allaahi abqii rabbaa qul dheh akayr allaahi alla kayrkii miyaan abqii aan jarinayaa oon aan raadinayaa rabban min jihati rabbin rabbi ahaan walxaal huwa isaguna rabbu kulli shayin shay walbaa rabbigiis uu yahay isaguna walaa taksibu ma kasbanayso kullu walaa taksibu makas ma kasbato ma kasbanayso kullu nafsin naf dhammaanteed ilaa calayhaa korkeeda unbay ku kasbanaysaa waxay shaqaysato iyada dusheeda unbay ku shaqaynaysaa oy ku kasbanaysaa walaa taziru ma xambaarayso waasiratun naf dambawday wisra ukhraa tu kale dembigeeda uma intaa dabadeed ilaa rabbikum rabbigiin intii ka abaa marjicukum rujuucukum noqodkiina uu ahaanayaa fayunabi-ukum alla waa idinku waramayaa bimaa kii kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna fiihi inaad isku khilaafayseen wahuwa alle aladii allihii weeyaan jacalakum idinka idinka yeelay idinka dhigay khalaa'ifa khalaa'ifa alardi dhulka kuwa dhaxlo yaad ka dhexlaysaan dadkii idinka horreeyey wa rafaca wuu kor yeelay bacdakum qaarkiin fowqa bacdin qaarka kale ayuu ka kor yeelay darajaatin darajaad buu ka kor yeelay qaarkiin buu qaarka kole kale darajaad buu ka kor yeelo dadku inay isku mid noqdaan suuragal maaha ilaahayna sidaa ma yeelin waa kala maal badan yihiin waa kala cilmi badan yihiin waa kala caqli badan yihiin waa kala owlaad badan yihiin wahaa kada nin walbaa wuxuu ilaahay siiyey inuu ku qanco alxamdu lilahi uu yidhaahdo laakiin haddii uu yidhaahdo sow hebel waxaas ku helay waa khatar nacam waana cudur bulshadeenna haayo waayo cudurkaas nacam ninka faqiirkaa ninka taajirkuu necab yahay nacam wuxuu jeclaan lahaa maanta inay eber iskula soo baxaan cadaaladuu u arkaa sidaasoo maanta waa la sinmay uu leeyahay waxaasna waa xaasidnimo iyo qubxi waana kan yacni caafimaad kan jiran in lala jirado hadduu jeclaado waa xaasidnimo waxyaabaha marka ilaahay ummadda isagaa kala dheeraad siiyey wixii alla ku siiyey ku qanac ayib sidaa marka qaarkiin qaarka kale ayuu kor ayuu darajaad kor yeelay liyabluwakum si uu idiin imtixaano waa isku imtixaanantihiin marka midna shukri baa laga rabaa ninka dheeraadka la siiyey ka kalena sabar baa laga rabaa liyabluwakum si uu idin imtixaano fii maa kii uu idinkugu imtixaano dhexdii aataakum uu idin siiyey ina rabbaka rabbigaa sariiculciqaabi ciqaabkiisu miduu degdegaayo waaye wa inahu rabbigaa isagu lagafuurun ku dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabi casharka halkaanu ku jooga in sha allahu tacaala iska un ramadaanka ramadaanku waa uun iska soo dhow yahay suuradda kale marka in sha allahu tacaala hadda bacda ramadaan un baan bilaabeynaa in sha allahu tacaala haddii ilaahay naf nagu gaarsiiyo casharku marka halkaanu ku joogaa bacda ramadaan shawaalaan isku soo noqonaynaa in sha allahu tacaala